فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamij ka dhow waxawareysiyada oo hadahan oo kale aad habeen walba ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashida itoobiya oo maalintii shalay ay ka dhacday arrin muujinaysa halista ay wajahayaan soomaalida halkaas deggan waxay ka dhigan tahay kalabadh deegaanka soomaalida idinku melihiisa ayay ka dhigan tahay dadka soomaaliyada waana arrin runtii wax wax wax yacni wax la dhayeelsan kara ma siyaasiyiintu ma hadday baraarugeen mise itoobiya ayaa sheegtay inay dib u qaadanayso soomaali galbeed xaaladda ka soo cusboonaatay soomaali galbeed oo xitaa magaca in laga beddelo ku dhow ayaan idiin soo gudbi doonnaa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka hadlay heshiisyadii asmara ay ku wada saxiixdeen dowladda federaalka eritereya iyo masar iyo halisyada ka iman kara sidoo kale barnaamijka inta uu socdo qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah haween soomaaliyeed oo isku qoys ah oo lagu laaya magaalada nairobi ee caasimadda kenya degniinta loo dirayo haweenka soomaalida ee kenya jooga oo iska soo dabadhacaysa maamada waxaa la sheegaya in labada indhood lagala baxay oo si xun loo jardilay gabadha kaleeta in la jarjaray mid walba meel gooniya in la kala dhigay xaaladaha amni xumo ee ka taagan caasimadda kenya oo u muuqda kuwa lagu bartilmaameedsanaya soomaalida ayaan dhow waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa weerar khasaare dhaliya oo lagu qaaday xarunta shirkadda farsamaysa daronista ee ankara turkiga maxaa khasaare ah oo ka dhashay waa sidee xaalka hadda goobtii uu weerarka ka dhacay oo lagu tiriyo wadnaha turkida xogo faahfaahsan oo qodobkaasi la xidhiira ayaad caawa dhow waxa ku maqli doontaan abiyi axmed iyo madaxweynaha imaaraadka carabta oo kulan ka yeeshay arrimaha geeska afrika maxay isla garteen labadan hogaamiye oo ku bahoobay boobitaanka dekadaha soomaalida haddana kuwa horleh u hanqaltaagaya dhuwuuxa ayaad ku maqli doontaan wilaayada hiiraan oo kormeer ku tagtay deegaano dhacabariga hiiraan waxaan idiin soo gudbi doonnaa kulamadii uu waaliga gobolkaasi la qaatay odayaasha dhaqanka deegaanadaas iyo wixii ka soo baxay qodobadaas oo faahfaahsan ayaan goordhow idiin soo gudbi doonnaa waa mar kale iyo dhuuxa
إسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha afaraad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa saddex iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka aan ku bilowno qodobka ugu horeeya haween soomaaliyeed oo isku qoys ah ayaa waxaa lagu laayay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya dhacdadan oo qayb ka ah warkii caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhacdooyin argagaxley ayaa laga soo sheegayaa magaalada nairobi ee caasimadda u ah dalka kenya halkaasoo si arxandaraa loogu dilay ugu yaraan afar qof oo soomaaliya ah wararka ka imaanaya magaalada nairobi waxay sheegayaan in si arxandaraa loo dilay hooyo gabadheeda gabarh kalooy waalid u tahay iyo wiil kaleoo soomaaliya ah hooyadiiyo gabdhaheeda ayaa meydkooda oo qaarkooda la dooriye laga helay xaafadaha puntland iyo majagoos siday soo warinayaan dad goobjoogayaal ah dhacdo kale oy dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya ay ka wada naxeen ayaa sidoo kale ka dhacday xaafadda esli ay dadka soomaaliyeed ku badan yihiin kadib markii halkaas laga helay meydka wiil dhallinyaro soomaaliya ah hooyada la dila ayaa waxaa magaceeda lagu sheegay waris daa'uud oo soddon iyo lix sano jir ah halka magacyada gabdhaheedan ay kale yihiin aamina cabdirashiid oo labaatan iyo kow sano jir ah iyo nuseybaway ee duwaheed oo labiyo toban sano jir ah goobjoogayaasha ayaana waxay ku warramayaan in hooyadiiyo gabdhaheeda gowrac loogu jiiday meedkoodan ay ka muuqadeen raadad jirdil mid ka mid daaweenka soomaaliyeed ee degan xaafadda puntland ee nairobi ayaana ka warantay dhacdadan inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun wallaahi waa arin naxdin leh waa wax laga naxo waa musiibo waa reer dhan oo rogmaday wax la dhaho lama yaqaan waa arin nagu cusub haddaan reer nairobi nahay waa faamil dhan oo rogmaday naxariiso janna allaha siiyo wax kaloon dhaheena ma lahan waa arin waa cabsideeda wadato waa hooyo iyo gabadheeda iyo gabar ee ilmahabreed yihiin waa saddex qof oo meel ku wada noolaa oo tagsi raacay tagsi uber raacay saddexdoodiba meydkoodii mid walbuu meel gooni a lasoo kala dhigdhige waa arin nagu cusub waa marxalad adag wax kaloon dhihi karna ma lahan saacada kadib markii la helay meydka saddexdan ruux ee lagu dilay magaalada nairobi waxaa dhanka kale meydkiisa la helay wiil dhallinyaro ah kaasi oo isna la soo dhigay xaafadda islii waxayna midaan wadarta guud ee dadka soomaalida ee magaalada nairobi lagu dayay ka dhigaysaa afar ruux midaan ayaana u muuqataa xaalad cusub oo la soo gudboonaatay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi duqayma ka dhacay marinka khaza ayaa waxaa ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab rayd ah duqayna aad u xoogan ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen dhismay dad shacab ah degan yihiin oo ku yaala deegaanka beytilaahi ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday laba ruux oo shacab ah halkee dhaawacmin saddex ruux oo kale duqayn kaloo aad u xoogan ayay ciidanka saynad yuhuudda ka geysteen guri ku yaala xerada jabaaliya waxaana halkaasi ku shahiiday toban ruux oo shacab ah halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kaloo aad u fara badan muddo sagaal iyo toban maalmoodda way ciidanka yuhuudda duqaymo iyo goodoominay ka wadaan waqooyiga marinka khaza waxaa ku shahiiday shan boqol oo shacab ah halkee dhaawacmeen kun iyo shan boqol oo kale sida ay sheegayeen wararkii naga soo gaaraya marinka khaza ciidamada yuhuudda waxay saacadii lasoo dhaafay marinka khaza ku qafaasheen ku dhowaad soddon ruux oo falastiiniyiin ah saacadii lasoo dhaafay waxay ciidamada yuhuudda guudaan qidaaca khaza ka geysteen wax ka badan labaatan duqeen oo ay ku shahiideen in ka badan soddon iyo shan ruux oo shacab ah soddon iyo kow ka mida dadkani waxay ku shahiideen waqooyiga qidaaca khaza siday warbaahinta soo warinayso yahuudda ayaana waxay waqooyiga ka damacsan taayarin sida ay sheegeen kooxaha muqaawamada falastiin dab xoogan ayaa ka kacay suuq weyn oo ku yaala dalka ethoobiya wararkay naga soo gaaraya waddanka ethoobiya ayaa waxay ku waramayaan in suuqa ugu weyn waddanka ethoobiya lagu magacaabo maarkeeta uu dab xoogan ka kacay suuqan ayaa waxaa sidoo kale lagu tilmaamaa inuu yahay mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn qaaradda afrika dad goobjoogayaalla ayaa waxay ku waramayaan in mar qura laga warhelay dab ka kacaya goobo ganacsi oo ku yaala suuqa dabka ayaa wuxuu ku sii fiday dhismayaal kaloo suuqa ganacsiga ku yaala sida ay sheegayeen dad goobjoogayaalla maamulka dowladda ethoobiya ee magaalada adis ababa ayaa howlgeliyey kooxaha gurmadka gaadiidka dabdamiska iyo diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca si loo damiye dabkaasi adeegsiga diyaaraha helikobterka ayaana timid ka gadan markii uu amar ka soo baxay duqa magaalada iyadoona sheegtay inay jiraan cidhiidhi aad u daran gawaaridan ay ku adag tahay inay galaan ila wareedya ayaa soo warinaya in saacadii ugu horreeyey uu maamulka dowladda ethoobiya ku fashilmay daminta dabka waxaana goor dambe uu dabka socday ku dhowaad afar saacadood ayaana la warinaya in la damiyey dabkaasi duqa magaalada disababa haweeneyda lagu magacaabo adniij abeeba oo ka hadashay goobta uu dabka ka kaca ayaa sheegtay inuu jira khasaare baaxad leh oo hantiyadeed waxayna tidhi waxaana aad ugu murugsanayay burburka hantiyadeed ee dabkani ka dhashay maamulka saynad yuhuudda ayaa sheegtay dilka hogaamiyii la filayay inuu bedelo xasan nasrullah ee ururka shiicadii xisbullah haashim sayfuddiin waa mas-uulkii la filayay inuu la wareego hoggaanka ururka shiicadii xisbullah ayaa la sheegay in isaga yaro kaloo kaagdhawaaba lagu khaadrijiyey duqayn diyaaradeed oo ay fuliyeen ciidamada yuhuudda meydka mas-uulkan yaro kale uu ku jiro xuseen cali xasiim madaxii sirdoonka ee ururka xisbullah ayaa labaatan cisho ka bacdi laga soo saaray burburka hoostiisa iyadoona sababta lagu sheegay diyaaradaha yuhuudda oo ilaalo xoogan ka haya goobtaasi una diiday gawaarida gurmadka ma jiro wax warra oo dhankooda ka soo baxay ururka shiicadii xisbullah balse ciidamada yuhuudda ayaa bayaanay shalay soo saaren ku sheegay dilka saraakiil uu ku jira haashim sayfuddiin kuwaasoo lagu beegsaday duqayn dhanka cirka oo ka dhacday duleedka koonfureed ee caasimadda lubnaan ee magaalada bayruuda sayfuddiin ayay warar ku tibaaxayaan in qaraabo iyo fikir ahaan bayaad iskugu dhowaayeen hogaamiyihii hore ee ururkaasi xasan nasrullah oo isna labaatin toddobadii bishii hore ee sebteembar lagu dilay weerar dhanka cirka ah oo ay yahuudda ka geysteen caasimadda bayruud duqayme ay ciidanka xabashada yahuudda ka geysteen gobolka amxaarada ayaa waxaa ku naf waayey tobannaan ruux oo shacab ah degmadii injileynaagow ay gobolka amxarada ayaa waxay ciidamada abiy axmed ka geysteen duqayn diyaaradeed sida ay soo tebinayaan qaar ka mida warbaahinada dalka ethoobiya ugu yaraan saddex iyo toban qof oo shacaba ayaa lagu dilay duqayn ay geysteen milatariga xabashada ethoobiya wararka ayaana sheegayeen goobta ay duuqayntu ka dhacday ahayd iskuul lagu magacaabo kuba maryam duqayntan ayaana imaanaysa iyadoo afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay ay dagaallo baan oo u dhexeeya dowladda ethoobiya iyo kooxaha hubaysan ee faano ay ka socdaan bariga goojam ee gobolka amxaarada iyadoona kooxda faano sheegatay inay ku dishay dagaaladaasi in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsan dowladda ethoobiya dadka u dooda xuquuqda qoomiyadda amxaarada ee dalka ethoobiya ayaa iyaguna ku tilmaamay duqiimaani sii kordhaya ee dowladda ethoobiya ee ka wada gobolka amxaarada mid isirsifeen ah iyadoona warbaahinta ku hadasha afka amxaarada ay sheegtay in ugu yaraan boqol iyo siddeetan qof oo shacab ah ay isbuucyadii lasoo dhaafay ku dhinteen weerarada diyaaradaha aan duuliyaa lahayn ee dowladda ethoobiya ka geysanaysa gobolka amxaarada wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanageynta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag weerar khasaare dhaliya ayaa waxaa lagu qaaday xarunta shirkadda farsamaysa daroniste ee ankara wararka ka imaanaya dalka turkiga ayaa ku waramaya in weerar ku bilowday qaraxyo xoogan uu ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga warbaahinta waddanka turkiga ayaa waxay tebisay in koox hubaysan ay weerar ku qaadeen shirkadda farsamada milatariga oo taabacsan wasaaradda gaashaandhigga ee dalka turkiga taas oo ku taala magaalada ankara shirkadda la weeraray waxaa lagu magacaabaa t a i waxaana ay si gaar ah u farsamaysaa diyaaradaha daronista oo ay isticmaalaan ciidanka cirka ee dalka turkiga warar hordhaca oo laga helayo dhacdadan ayaa sheegaya in weerarka uu qaraxyo ku bilowday kadibna ay bilaabatay rasaas xoogan oo laga maqlay qeybo ka mid ah magaalada ciidamada booliiska dalka turkiga iyo kuwa amniga ayaa gaaray goobta waxaana ila wareedyo ay sheegayaan in weerarku khasaare dhaliyey wasiirka arrimaha gudaha dalka turkiga oo war kooban ka soo saaray dhacdadan ayaa wuxuu sheegay in waxa dhacay uu yahay weerar argagixiso sida uu hadalka u dhigay dowladda turkiga ayaa ku dhawaaqday in weerarka lagu dilay saddex ruux halka lagu dhaawacay afar iyo toban kale waxay sidoo kale sheegtay in la dilay laba ruux oo ahaa fuliyaasha weerarka lama ogeylaayo hadda cidda ka dambeysa weerarkan dowladda turkiga ma aysan bixin tafaasiil dheeraad ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashada etoobiya ayaa waxaa maalintii shalay ka dhacay arrin muujinaysa halista ay wajahayaan soomaalida halkaas degan wixii ka dambeeyey markii soomaalida ay si aad ah uga soo horjeesteen damaca xabashida ee ku aadan badaha soomaaliya ayaa xabashidu waxa ay qaadayaan tallaabooyin ay ku dhibaateynayaan islamarkaana uga argudanayaan soomaalida ay gumaystaan ee ku dhaqan soomaali galbeed iyo sidoo kale dhulkooda shir ballaaran oo ay soo qaban qaabaysay dowladda etoobiya ayaa wuxuu ka socday magaalada jigjiga waxaana dadka kasoo qayb galay ka mid ah odayaal etoobiyaan la shaqeeya shirka ayaa waxaa la sheegay in boqolkiiba afartan dhulka soomaali galbeed ay leeyihiin qowmiyado kale oo etoobiyaan ah oo ay ka mid yihiin amxaarada cabdisalaan shiikh oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka warbixiya dhacdadan iyo qaabka ay ku dhacday
niyow kolley de wax meesha ka dhacay wax qarsoon maaha oo dadka soomaaliyed ku leeyinay ay ka dharagsan yihiin baan qiyaasayaa haddiise aan soo koobo ethioobiya de arrimo badan baa ka socda oo ay ka mid tahay arrintan etoobiya ay hadda jijigo shirkan lagu qabanayay shirkan wuxuu ahaa shir uu qabtay guddiga mcakir commissionka la dhaho guddiga dib u heshiisiinta qaran jijigo maanta waxa ka dhacayna waxay ahayd dadka soomaaliyeed ee deegaankaa leh ayaa waxaa la weydiinayey afkaarta ay qabaan ee dib u heshiisiinta qaran ee etoobiya qowmiyadahay kusugu imaanayaan waxa in lagu gorfeeyo ay rabaan ee cabasho ah ee ay soomaalidu qabaan ee in dib loo eego u baahan ayaa halkaa soomaalida lagu weydiinayey sidoo kale waxaa la xunayey dadkii deegaanka soomaalida ku mateli lahaa shirka dib u heshiisiinta qaran ee sanadkan tirsi taariikheedka ethioobiya ee labada kun iyo toddobiyo tobanka lagu qaban doono magaalada adhisaaba waxa meesha ka dhacay baa wuxuu ah waxyaab leh meesha waxaa fagaarihii laga sheegay in dad deegaanka ay degan yihiin dadka soomaalida iyo qowmiyadaha kale oo boqolkiiba afartan ah soomaalida oo boqolkiiba lixdan iyo qowmiyadaha kale oo boqolkiiba afartan waxaasaa si si dee wax sir ah maaha laakiin fagaarihiibaa laga sheegay shirka lagu hayay waxay ku noqotay dadkii soomaaliyeed waxyaab iyo iyo fajac ku rida ayay runtii noqotay marka waxaa kaloo yaab lahaa tirada loo sheegay dadkii soomaaliyeed ee lagu yidhi waxaad ka qayb galaysaan doodda qowmiyadaha etoobiya loo qabanayo ee dib u heshiisiinta ah in la yidhi toddobaatan qof baabaad ayaad ayaa ayaad ku leedihiin halka intaa oo kun oo qof isugu imanayaan in la yidhaaho soomaalida toddobaatan qof unbaa ka qayb galaya wax yeer yaablay runtii ku noqotay dadkii oo waayo saabiga qowmiyadaha kale helayaa anaga maxaa noo diiday ayaa meesha ka dhalatay sidoo kale dee deegaankan annaga unbaale cid kale nalama lahane sidee waxa yeelalana siiyo cidi noola qaybsanayba ayaa ayaa doodu ka dhalatay odyaha soomaaliyeed ee shirka ka qayb gala way isaga tegeen way qaadaceen laakiin dee ninka meesha joogay mustafa cagjar oo isagu kursigiisa difaacanaya oo axmaaro kasbo oo xagga federaalka marka la joogo ha ku difaacaan isleh ayaa fawdo ka wada walaal deegaanka waa halis weyn walaal waa halis weyn waa wax waa wax jiilka soo socda xataa taabanaya mustaqbalkoogii waa halis jiritaan marka lagu yidhaaho deegaanka soomaalida boqolkiiba afartan qowmiyada kalaa degan waxay ka dhigan tahay kalabadh deegaanka soomaalida idinku malihidna ayay ka dhigan tahay dadka soomaaliyeedu waana arrin runtii wax wax wax yacni wax la dhayeelsan kara maaha waa waa dagaal toosahoo soomaalida lagu iclaamiye weeyaan فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada lixdan iyo sagaalaad waxaa soo jeedinaya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax caawa waxaan ku weydiinaynaa aneemiya ama dhiiggeri waa imise nuuc dhiiggerida maxaa u xal ah maxaa se talooyin ah oo aad ka siinaysaa bulshada bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad u mahadsan tahay anemia waa reduction of r b c mass inuu yaraado khalaayada ama unugyada cascas ee dhiiga marka laba siiba anemia way ku imaadaa marka hore intaanaan u gudagelin waxa keeno mar anemia waxay ku imaadaa inuuba yaraado tirada unugyada cascas haddayba yaraadaan nooc kamida waaye anemiyada ama dhiig la-aanta sababtoo r b c gaas waa kii qaadaya oxygenka saasayba ku tahay qofka dhibaato ugu tahay midda kalena waxay tahay waa inay yaraato birta loo yaqaano hemoglobiinka laftiga hadday yaraatana ayadana waa nooc kamid a anemiyada maxaa keeno qofka anemi inuu noqdo saddex baa ugu waaweyn waxaa kamid ah hemoragic cos oo ah dee qofkii xabad ku dhacday ama toori la geliyey ama dee dhaawac galay ama shil galay dhiig badan ka daatay ama matagay ama dhiig matagay ama saxar ahaan u dhigay dhiiggii intaba haddii dhacdo labadii way baxayaan r b c-gana wuu baxayaa oo unugyadiina way baxayaan birtiina way baxaysa aan sheegayo h b gii loo yaqaanay nooca labaad waxay tahay waa hemolysis waay waa dhiiggii oo ku jiro jirkaaga in la burburiyo r b c-ga lagaa burburiyo cudurrada qaar sida malaariyadoo kaleeto ay kaa joojabiso sida cudurka loo yaqaana thalassemia marka waa ayadan waa nooc kamid ah dhiiggii oo aan daadan isagoo kugu jiro gudaha waxba u tarayn dhiiggii waa dhiig la-aan saas ugu horaadeen nooca saddexaad waxay tahay waa decrease production of r b c meesha laga soo saaraya bon maroga dhuuxii laga soo saaraya iyo sistemayadii u shaqeynaya inay soo saarayaan r b c-ga yaa cilad ka jirta sida kansarada ku dhaca dhuuxa intaas haddaan oo gudbo waxaa keeno calaamadaha ugu waaweyn oo lagu garta waxaa kamid a qofka inuu anemia yahay inuu qofka u noqdo baala ama qofka u noqdo beel alwaaxa kale uu ekaado kalarkiisu bedelo qofka caddaado in isha markii baalka hoosaan loo gudbiyo hoos ka caddaado faraha ka caddaado carab ka caddaado bishimaha ka caddaado taas waa calaamad caan ah waxaa kaloo kamid ah qofka inuu fiilin tahay qof iska daalan uu yahay uu socon karin ilaa awood uu ku socdo ma hayo oxygenna ma hayo oxygenkiis wixii qaadi lahaa maqan shortness of breath qofka in hawa neefta ay dhibto wadna garaaco zaa'ida waayo dhimanka dhiiggay uu dalbanaya jirka ayaa waxay ku qasbaysaa inuu wadna garaaca la kordhiyo waxaa kaloo lagu arkaya qofka inuusan wax alimita samayn karin waxaa kaloo la arkaya qofka inuu dareemayo madax xanuun waxaa la arkaya wax loo yaqaan brisinkob qofka inuu qadka ka baxo ama madax uu fududaado uu hamar suuxitaan uu dareemayo uu galo waxaa kaloo kamid a qofka inuuba kooma galo ugu dambeyn haddii aan laga daweyn hadda waxaan gelaynaa dadka riskiga ugu jira ama musharaxiinta u ah dhiig la-aanta waxaa kamid ah dumarka uurka leh dadka waayeelada ah dadka dufaacu u dhacsiin sida cudurada h i v-ga qaba sokorta qaba dadka cuduradaas la nool dadka dhaqaale ahaan hooseeyo iyo dadka xanuunsan oo cudurada ay ku daahaan sida dadka shumaayo muddo shumaayo matagooda uu joogtada yahay muddo dadka noocaasna ayagana dhiig la-aanta ay ku dhacaan dadka kaloo ayagana khatarta ugu jira waxaa kamid ah dadka chronic kidney disease diabetic dadka noocaas ayagana way jiraan waxyaalaha diagnosiskeeda waxaa kamid ah waa c b c mashiinta loo yaqaano differential cbc ah oo kale sheegaysa cudurada inay tahay ma ionic ion deficiency miya mase hemolytic waaye waa kuwa kula sheegaya mashiintasaa kugu filan macnaha ayadoo kuu sheegaysa rbc-ga mcv-ga hemoglobin r d w waxaasoo lagu ogaadaa maamulidda macnaha iyo daaweynteeda waxa ugu horeeya oo hogaaminaya blood transfusion qofka dhiig in lagu shubo laba nooc buu noqdaa packet cell oo ah rbc-ga ama hematocrit bes oo diyaarsan ama whole blood plasma iyo hematocrit isku dhex jiro waxaa kaloo kamid ah ion supplement qofka in la siiyo de maadaama ay kamid tahay ionka hemoglobinka in la siiyo daawo ku saabsan diet in qofka wax ka bedelo oo cunto dheelitiran uu qaato okay waxaa kaloo kamid ah nutrition therapy in loo qoro qofka nafaqo oo qofka lagu daweynaya jirto adan dhiig la-aanta ah waxaa kaloo kamid ah bone transplant dadka uu ka dhamaado dhuuxa in dhuux lagu shubo waxaa kaloo kamid ah surgical oo kaleeto in lagu saxo xibinta dhiigga ka burburinaysa bukaanka sida spilling oo kaleeto splenectomy lagu sameeyaa markii xalkii la waayo intaas waa inta macnaha lagu wajaho qof dhiig la-aan ah talooyinka aan siinaya waxay tahay dadka anemiyada khatarta ugu jira waxaa kamid ah dadka dumarka uurka leh dumarka uurka leh marka waa inay ogaadaan inay dhiig la-aan khatar ugu jiraan dhalmadoodana hadhow ay dhibaato ku noqon doonto dadka noocaasa marka waxaa rabaa inay iska warqabaan mcvjada oo kaleeto xarumaha caafimaadka mar walba waxyaalaha laga baaray kamid tahay routine examination alaaba oo waxyaalaha yoomiyo markii maamada imaada laga baaro uur kale marka way fiicanta taasoo kaleeto in la sameeyo maamooyinka iska warqabaan waxaa kaloo kamid ah dietka ama cuntada inay saxaan oo dilexda cuntada waxay u kala baxdaa protein carbohydrate vitamin minerals fatis marka intaba in laiska saxo oo cuntada wadanka la cuno cuntada wadanka xoogga la saaro waxaa kaloo kamid ah qofka malaria kaleeto inaan isku daawan dhiiggii ilaa waa hemolytic disease waay waa cudur burburinaya dhiigga waay marka haddii malaria kale qofka uu isku arko inuusan isku daawan oo si deg deg iskaga daweeyo waa talooyinka la siinayo haddii qofka calaamad uu la kulmo marka intaan aan soo sheegay ah inuu dhakhtarkiisa iyo isbitaalka ula xiriiro waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waahagaag siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa wuxuu ka hadlay heshiiskii magaalada asmara ku dhex maray dowladaha federaalka eritareya iyo sidoo kale masar cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa si qoto dheer uga hadlay heshiisyadaas dhibaatooyinka ka iman kara iyo kuwa la midka ah ee horey u dhacay heshiisyada ay dowladda soomaaliya ay gelayso oo gaar ahaankii ugu dambeeyey ee saddex geesoodka ahaa ee soomaaliya masar iyo eritrea ay ku saxiixdeen magaalada xasmara ka soo baxay runtii kan oo kale laba kun iyo siddeed iyo tobankii yaa dowladda etoobiya eritrea iyo soomaaliya ay saxiixdeen gobolka markii le waxaa kasii horreeyey sanaca forum mid la yidhaahdo oo ay suudaan yemen iyo ethoobiya ay aasaas u ahaayeen oo madaxweynihii xilligaas noolaa soomaaliyana lagu infayd garay oo qeyb ka noqday se cabdullaahi yuusuf marka foromyadan iyo laga sameynayo iyo iyo saddex geesoodyadan gobolka wax ku cusub ma aha laakiin su-aasha waxay tahay ma miro dhal weyn ma leeyihiin mise ma laha su-aashaas waa mid meesha taallo u baahan in laga jawaabo laakiin intii aan taas u gelin waxaan rabnaa annaga iyo xiriirka etoobiya naga dhexeeya oo runtii iska ah intiisa badan laablakac ama lagu diidayo etoobiya oo laga dhahayo waa cadow ama la leeyahay etoobiyada etoobiyadii hore maaha oo hoosta laga gelayo waxaa labadaas u dhexeeya wax u dhexeeya oo siyaasad degan oo miisaaman oo waxaanay dhahaa national security iyo ah oo ay hay-adaha diblomaasiyadeed iyo kuwa nabadgelyada iyo kuwa difaaca ay ka qayb galaan oo jaan go-an inaan lahayn ayaa meeshaas runtii ka cad tusaale waxaa kugu filan madaxweyne xasan sheekh maxamuude hadda dalka hogaaminaya etoobiyana ay ishayaan fatradiisii hore xukunka etoobiya saaxiibay ahaayeen oo waa kii tegey jigjiga waa kii dalkaba etoobiya iskaga fasaxnaayeen oo madaxda dowlad goboleedyada kaarbadka cas adisaba looga fidi jiray dalkana engabre iyo dadkii kale oo saraakiishii etoobiyaanka ahay ay lahaayeen saameynta ugu badanay iska maamulayeen ilaa ay gaaraanay dhahaan soomaaliya ree hebel madaxweyne kama noqon karaan ree hebel keliyaha ka noqon kara irdo ballaqan oo etoobiya u furan oo la kala garanaynaba dowladda soomaaliya iyo dowladda etoobiya ayay ayay xilligiisii hore xukunka ay ahayd markii madaxweynihii ka dambeeyey farmaajo oo ku kambeyn gareeyey inuu wadani yahay etoobiyana kasoo horjeedo dalkana ka qabanayo faragelintana ka celinayo waatay dhacdo qalbi dhagax oo la kowsaday inuu dhiibay oo nin halgamaa ahaa oo soomaaliyeed oo jabhaddii on laf ka tirsanaa kabacdina waa kii ka qayb noqday saddex geesoodkii abey axmed iyo afwarkii qaybta ka noqday ethoobiya hogaamiyaheedii ayagiina ay noqdeen dad isku furan oo walaalo ah oo aada la socotaan inta diyaarad adisaba loo qaaday laga dejiyey madaxweynihii kenya soomaalida xasuusteeda aaday ay u gaaban tahay oo nala yiri etoobiyada tii hore maaha oo asagoo weliba kusoo kambeyngareey inuu etoobiya kasoo horjeedo haddana ay etoobiya ay saaxiib noqdeen hadda waxaan joognaa madaxweyne xasan sheekh oo mar saddexaad leh etoobiya waa cadow oo waa inaan aan la dagaalnaa sax waaye etoobiya m o u-ga ay la seexay somalilan annaga dhanaa ka hor nimid labada aqal ee baarlamaanka ka hor yimid soomaaliya ka hor timid reer somalilanaa ka hor yimid waxgarad iyo siyaasi aqoon-yahan kastoo soomaali ah dowladda ayuu garab istaagay taas layskuma hayo laakiin siyaasaddeena arrimaha dibadda see loo maareynaya etoobiyadaasaan heshiis la soo seexanay laba kun iyo saddexdii saddex labaatankii dhammaadkeedii heshiis la seexanay difaac bilowgiina sanadkana waxaan ka war helnay iyadoo waxaa aragtay ku kacday marka waan soo soconnay oo waxaa naloo keenay heshiisa leeyahay turkiyana difaaciisa oo madaxweynihii markab kor fuulow yiri ma aragtay markabkii difaac waa yimid haddana waxaa ku xigtay wadahadla gala oo ankara isku imaada hallin wada hadashiyo haddana waxaan u boodnay masar oo heshiis difaac la galnay haddana midkan saddexaad saddex geesoodka ayaan keenay marka waxaa moodaa siyaasadda arrimaha dibadda mid fadhisa ma aha ama guud ahaan siyaasaddeena amniga qaranka mid tala ku socota ma aha maxaa maxaa saxa maxaan sax ahayn adduunka oo nala jirsaday oo soomaaliya garab istaagay oo diblomaasiyan gacanna la siiyey min qaramada midoobay ilaa african unionka ilaa dowladihii midooda yurub iyo jaamacadda carabta iyo dowladihii waaweynaa dul istaageen na garab istaageen maxaan ku kasba karnaa maxaan ku kasba karnin wax la rogrogaaya ma laha waxaa la garan karaa masar etoobiya waxaa ka dhexeeya ayada loolan dhinaca niilka ah wax qarsan maaha biyaha niilka isku hayaan waxaa kaloo ka dhexeeya inay ka ilaaliso badda cas inay timaado meel badda cas lugta inay soo dhigto meesha ay ka ilaalinayso masar etoobiyane oo badda casne waa musawac oo dhinacaas ah ayaa istraatiiji u ah sababtoo haddii halkaas degto waxay saameynaysaa kanaalka suweys ayay saameynaysaa marka saas daraaddeed ma doonayso inay lugta soo dhigto badda cas iyo webiga niil labadaasba eritreyana waxay ka difaacanaysaa waa musawac oo madaxweynaha eritrey wuxuu aaminsan yahay in m o u-ga la seexay waxaasoo dhan ay balaafin yihiin oo waxa uu iska difaacayo oo ka difaacanayo etoobiya ay tahay badda cas iyo musawac uu ka difaacanayo annaga etoobiya waa nagu soo xadgudbay waa laisku raacsan yahay laakiin inaan daandaansi iyo duulaan ku qaadno iyo inaan annagoo isdifaacayna diblomaasiyad allen waxaan isku sheegnay madaxweynahana noo sheegay madaxna noo sheegtay tabarta keliya hoynu isku difaaci karnaa inay tahay diblomaasiyad iyadoo caloosheena ku jirta etoobiya oo ciidankeedii ciidanka nabadaalinta ka mid yahay oo magaalooyin waaweyn oo soomaaliya ay gacanta ku hayso ay ay maamusho amnigeeda ay qabaa'iladii xuduudda ay shirinayso oo ay soomaali caloosheeda waa hore dadka madaxdaa soo geliyay ayaga iskama imaanin caloosha laloo soo geliyey maanta inaan isku taagno oo facebooka uga jawaabno oo twitterka uga jawaabno oo aan isku dhiriirino jiray ama samad taliska nugul aan ku gabayno ma siyaasad iyo dibadeedoo sax ahaa mise inaan xisaabtanno oo diblomaasiyan u gorgortanno waxaa laisku raacsan yahay inaan ra-isul wasaaraha etoobiya nin la fila kara uusan ahayn unpredictable uu yahay nin wuxuu rabo nin dalkiisii duumiyo waayo gobollo dalkiisa kamid hal milyan oo qof nin ku dilo waayo ciidanka intii u adeegsaday waa ninay waxay rabaan ka suuroobaan marka sharta noocaasa ma waxaad ku contain garaynaysaa oo aad ku celinaysaa inaad ka xeeladaysato mise inaad isku dhigto awooddaas uu leeyahay inaad isku dhigto oo cidda keliya awooddiisa uu ku tijaabi karin adiga aad taho dowladaha kale oo ku tijaabi karin aniga waxaan u malaynayaa aada loogama fekerin tallaabooyinka la qaadayo xisaabna kuma dhisna dowladaha duruufaha wada haysta waan gara karnaa eritrea waxay iska ilaalinaysaa waa ethoobiya masarna waxay iska ilaalinaysaa waa ethoobiya cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibkaa siyaasad ah waa jiri kartaa laakiin waxa dhibaatada jirta waxay tahay siyaasad amni qowmi ah oo tala qaran siyaasadda iska dhaaf dowladda keligeed ee golayaasheeda keligeed maahane dowladda iyo dadka ka baxsan ee mucaaradkaba inay arrimaha noocan oo masiiriga ka wada tashadaan madaxweynaha waxay ahayd inuu dadka aan hadda xukunka haynin ee talada aan haynin bannaanka ka taagan arrimaha saan oo kale oo nationalka qoomiga inuu kala tashado xataa kuwa farqiga inay dhexeeyo inaad ka talagelisa loo baahan yahay waa qodob lama hayo waxaan kaloo la haynin in midnimada dalka iyo wadajirka dalka dadka xoogga la saarana wax looga aabayeelaya ma jirto oo danaysi shaksi ah iyo iyo iyo wax yaroo siyaasadoo ayada qofka dantiisa uu leeyahay keliya ayaa dalkii loo kala irdheeyey waa ogtiin madashii meeshay ku dambeysay wadatashiga qaran madaxweynaha iyo dadkii kaleoo siyaasadda ama mucaarad ama muxaafid ah isma hayaan kuwii asaga u tala lahay isma hayaan waa nin keligii iska socda ma keli baa etoobiya lagu celi karaa su-aasha kaleoo meesha taalla waa midaas waana waxaan laga fiirsanin runtii annaga waxaan dhahaynaa war talada dhexda hala dhigo waxaa laga yaabaa etoobiyada saasna leeyahay berri in la arko iyadoo adisaba lala dhaansi garaynayo la yidhahdo adana waa walaalahay nimanka annaga ku qaldanay oo saaxiibaanahay la yidhaahdo war siyaasaddan maalinba meel ka shidan maalinba si muusigeeda loo garaacayo maalinba qof cadow laga dhigaayo maalin qof saaxiib laga dhigaayo maalin la leeyahay etoobiya etoobiyadii hore maaha maalin waa fiican tahay la leeyahay dadkii soomaaliyeed waa lagu jahwareeriyey wax degan oo xilkasnimo leh oo meel lagu soo hagale oo si loo bargantaali kale leh oo si loo qabo kara leh siyaasad dalka ha laga dhigo war facebooka iyo twitterka iyo social mediahana siyaasadda ha laga daayo weliba midda amniga qaranka haddaan mid kale laga daynayn iyo arrimaha dibadda ha laga daayo saas siyaasad kuma shaqayso siyaasad amni qaran iyo amri dibadeed waxay ku shaqaysaa diblomaasiyad iyo amni iyo difaacay ku shaqaysaa war facebook iyo twitter kuma shaqayso
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow waxaa waraysiid ayaad maqlaysaan abiyi axmed iyo madaxweynaha imaaraadka carabta ayaa waxa ay kulan ka yeesheen arrimaha geeska afrika kuwaasi oo ah labada hogaamiye ee ugu waaweyn ee maanta u cadcad boobitaanka dekadaha soomaalida waddanka ruushka waxaa weli ka socda shir ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha isbahaysiga dhaqaalaha ee la magac baxay brixes shirkan oo ay horboodayaan dowladaha ruushka shiinaha hindiya iyo koonfur afrika ayaa la doonayaa in lagu dhiso isbahaysi dhaqaale oo tartan adag la galo lacagta doolarka mareykanka abiyi axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya oo kamid a wufuudda shirka ka qaybgalaysay ayaa sheegay inuu kulan gaar ah la qaatay maxamed bin zaayid qoraal sawiro wata uu barihiisa ku faafiyey ayaa wuxuu ku sheegay in madaxweynaha imaaraadka carabta uu kala hadlay arrimaha geeska afrika iyo iskaashiga labada dhinac dowladda dabarilifka imaaraadka carabta ayaa waxaa la rumaysan yahay inay tahay midda gadaal ka riixaysa mashruuca badraadiska ah ee ay ku hoolan tahay etoobiya imaaraadka oo gacanta ku haya labada dekadood ee ugu waaweyn waqooyiga iyo bariga soomaaliya ayaa doonaya inuu etoobiya u maalgeliyo dekadaha ay ka qabsanayso xeebaha soomaalida sanadii labada kun sagaaliyo tobankii ayay shirkadda d b wold ee laga leeyahay imaaraadka waxa ay saami dhan boqolkiiba sagaaliyo toban ka siisay dowladda xabashida etoobiya dekadda magaalada berbera falanqeeyaasha ayaa aaminsan in maxamed bin zaayid uu yahay ninka soo alifay heshiiskii xaaraanta ahaa ee horaatii sanadkan ay kala saxiixdeen muuse biixi iyo abiy axmed
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa waxa ay kormeer ku tageen deegaanada dhacabariga hiiraan sida deegaanada hoostaga beledweyne buulo barte iyo sidoo kale halgan kormeerka kadib waxay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan kulan isxog waraysi iyo wadatashi ah deegaanka booco kula qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan deegaanada bariga hiiraan gabagabada kulanka ayaa kelimaad laga jeediyey ugu horeyn odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka bulshada deegaanada bari ayaa wilaayada uga mahad celiyey booqashada iyo sidoo kale howlaha ay wilaayada u wado deegaanadaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الله سبحانه وتعالى أيام هذا السكالة نوكل ميي مكان كان وناك بدنا شرف طلع aan kusoo ajiibna walaayada walaalaha ah ee gobolka nooga yimiday weligaynu hogaaminayo booca noogu soo gaaray ayaan uga mahad celinaynaa safarkoodii ay soo marmareen bariga ay la soo kulmeen dadkii walaalahooda ahaay ee deegaanada deganaay annaga hadda aan ugu dambayno aan uga mahad celinaynaa wax horoon isku ogeynay oon jadiidinayno ilaa miraayaduba waxay u baahan tahay marka laysku fiirinaayo tirtirada ayay u baahan tahay gacantaha xogaa la mariyaa oo ku mahadsan yahay walaalka walaayada muxaafadadana waxaan leenahay sidoo kaleeto ee degmada booco midaas maaragtaahay wada shaqaynta alkitaabu wasunna aan iskugu nimidnay diyaaraan u nahay waxaa naga dhexeeyo waa kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuullah waxaan iskugu nimid uga soo soocannay dadka kale kuwa nala dhasha ama qaraabe ah ee kelimadaas la dagaalansanaya jiro ayaguna dad kale ayay ahal u yihiin waa waxaan doonayna inaan ka soo reebno shalayna aan ballan qaadnay haddaan odayaal nahay haddana weli aan u taagan nahay saacad walbana haddaan odayaalnahay aan wacno annaguna waxaan diyaar u nahay inaan maaragtaahay aan kala shaqayno aan maaragta annaguna garabkooda nahay mujaahidiinta wax allaaliyo wixii kitaabkaas ilaahay ka hor yimaado ayna dhibayaan kitaabkaas ilahay ciddii ka hor timaada ayna dhibayso annagana waxaad nagu ogaanaysaan raggiina maaragta noo yimiday in ballantii shalayna aan xajinayno garabkiinana aan nahay mujaahidiinta aan garabkooda nahay hadday nafta hadday maal tahay haddii gaal lala dagaalamaayo diyaaraan u nahay wax maaragtahay shaki ayna nooga jirin maanta raayada tawxiidka ah kelimatu laa ilaah wax shakiyo ay nooga jiro aysan jirin ila allahu muxamedun rasuulullaahi ina ku dhaqannana aan diyaar u nahay bee-ada aan ku jirnana dadka jooga iyo guryahaynan inan ka bilaawno iyo naftaynan aan diyaar u nahay ayaad nagu ogaanaysaan garabkiinana aan ku nahay walaalana aan ku nahay heer hebel ayna lahayn qabiil hebel ayna lahayn ama maraykana ka yimaado ama etoobiya ka yimaado ama shiinaha ka yimaado waan kusoo dhoweynaynaa ninkii kelimadaas noogu yimaado ninkii ka hor yimaadana waan kula dagaalaynaa هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى يا مهدس كله عليه اسكو كاينة كاين مجلس كان الدون كسيدة والأكسون هاي ما أنت وحاكجر مجالس فربضان وأرمك الدون لو هذا waxaa ka mid a kuwa adduunye sida lagu horumari laha looga hadlo waxaa ka jiro majaalis ilaahay kitaabkiisa iyo shareecada sidii loogu dumi lahaa in looga hadlo marka allah subxaana wa tacaala maanta waxuuna isku kayno keenay majliskan annagoo ilaahay kitaabkiisa sidan kor yeeli lahaynay ka wada tashanayno allahaas ayaa marka hore ayaa mahado dhan u sugnaatay marka labaad waxaana soo booqday waaliga walaayadayna sheekh guuleed abunabhaan asoo qaadanayo amarka allah oo ahay wa amruhum shuuraa baynahum inuu yacni watashi xadwadaysi kala warqaayitaan soo noogu yimid oo amarkaas allah subxaanahu watacaala amarkaas soo ajiibaya oo ah wa amrahum shuuraa baynahum nabi maxamedna waxaa la yidhi alayh salaatu wasalaam washaawirhum fi lamri soo ayadaas oo waaliga tadbiiqina ayuu noo yimid muslimiintana waxay ahaado inay waxdooda ay ka tashtaan wixii ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa lagu hormarin lahaa waxaan rabaa in raaciyo adduunka maanta waxaa jiro guluf colaadeed gulufyo ayaa kala jiro midna ilahay kitaabkiisa ayaa lagu koryi lahaa midna kitaabka ilahi ayaa lagu dumi lahaa dad badan oo naqaano mar maanta waxaa nasiib darra ah odayaal oo naqaano oo isku deegaan haa jarnay oo iskudada haa jarnay ayaa qaat qoray waxayna u qaateen kitaabka ilahay inay ku dumiyaan mana ka xishoonayiin inay kitaabka ilaahay duminayiin iyo ciddi eel ku ahayd inay yacni ay ciqaabaan ay qabtaan ka xishoomayiin mana ka bahayaan waxay aqoonsano yireen beesha caalamka waxay istuseen ay is aragtiyeen ay istuseen inay beesha caalamka inay yacni danahooda iyo horumarkooda ka shaqaynayiin waa ismuujiyeen waa issawireen qadka isdhigeen waxay isku ar waxay isku tusiyeen inay ahdaaftooda inay yacni ay fulinayiin afkaartooda ayakii markay arkeen waa raalli noqdeen annaka marka maanta waxaa ceeba inaan rabulcaalamiin inaan annakana istusino intaan qori qaadano beesha caalamkana oon tusino inaan ka hor imaanay taasaa maanta ayaan daraa walaalayaal marka waxaan waxaa yacni la doonayaa in kitaabka ilaahay qaadano hadda maqaradan joogno waa booco booco la dhex marno odayaashii luu geeyo la yidhaahdo odayaashii booco qoryi wataan adigiina ku rabaan odayga meesha hadda qorog la taagan oo beesha caalamka ay taageerdhe oo oo la shiye ognahay mushaarka ay siiyaan oo toddobaatan jir asoo siddeetan jira qoray la taagan in oday kaleanto lagu horgeeyo qoray wato oo dhah hadduu kitaabka ilaahay qoray inuu ku dumi u qaatay anina kitaabka ilaahay anoo kor yeela ayaan qoray u qaatay hadduu beel caalam beesha caalamka hadduu raalli gelinaane rabulcaalamiin anina raalli gelinaa odayaa dhaha in la helna waa muhiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka waxaan ku sheegaynaa isku ogaanaynaa horey ugu ballannay haddana ka ballamaynaa axdigaasi waa naga dhab midbeena ma aha ilaahay hortiisaan maalin ku niri ilaahow haddaan kuu ballan qaad adugu waa fadhi baymaan ka sheega berka waa ilaah waa ka noqdi maalne mar waxay noqonin bahalki waan isla joognaa isku xaquuqaan nahay isku diinaan nahay isku mabda'aan nahay isku dadaan nahay isku danaan nahay intaan ku kala guurnahay malaka miilana kala dheen ninkii daalaasaa daalaa akhriibanna waxaa helaa islaamka ilaah baa ballan qaaday waaba nolol sheegay waa ka dhergsannahay kusoo dhawaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jazaakum allahu khayran ayaan idin leenahay booqashadana soo booqashadana oo noo timideen waad ku mahadsan tihiin ilaahay jir xasanaha idinka siiye intaa kadib walaalayaal horta wax aan kala leynaha horta ma leh oo jihaadku waa mid fadlulcaynaho laga wada dhexeeyo waa sax ninba meel ugu jiro ah intaa ninba kaalima uu ku leeyahay kaalintiisa inuu ka qaatana asaa horta laga rabaa waxaa waaye marka tuuladan booco waxyaalo badanay soo martay haddana ilaahay mahadiis maanta meeshii ugu fiicnaaday taagan tahay taxkiimu shareeca ka shaqaynayso waa ilaahay mahadiis wax kastaba waa shaqaynaan inaan maaragtay ilaahay waxaan ka rajaynayna noo sii ballaarin ilahay aan ka rajaynayna waxaa jira marka hadda maanta waktiga jiro hadda ka soo qaadso meesha markii macaawisli la yidhaha ama maryacalas la yidhaha meel hadda beledina ku aruurin maryacalas waa suuragal laakiin macaawisli meel ku aruursan oo taris lehoo laga abbaaro maba jirtaba laakiin dhibkaana waa la taagan yihin ayakana waxaan oon rajaynaynaa ilaahay oo kaleeto inuu soo hanuuniyo kii hanuun ilaahay uusan ugu talagelin ilaahayna dhaafiyo ayadana taas ilahay xagtaa ka rajaynaynaa marka waxaan rabnaa anaku odayaashiyaan nahay ma fadhiisano walaayada iyo anaku waa isku xirannahay waa iswacnaa waxawaa isweydiinaa kalama dheerin kolba waxay oon tabartahaynana waa qabanaynaa haddii ilaahay horena waa u qabanay haddana meel ma fadhino waxaan rabnaa marka waa dadaalaynaa ilaahay idinkiisa isla midaan nahay kitaabka ilaahay waa naga dhexeeya in aan dadaalno oo koleytaba meel alle meeshaan gaarsiin karna aan gaarsiinana diyaaraan u nahay kusoo dhawaada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillaah alxamdulilah ta ilaahay aa mahad iskale mahad dhammaantiis ilaahay usug allah mahadinaynaa mahad alle kadib saak ilaahay mahadiis saraakiisha iyo waftiga walaayada islaamka ah ee lasoo buuqatoo lasoo salaantay waa u mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa sajisaka allaahu khayr isa mas-uuliyadooday leeyihiin dadnimadooday leeyihiin diintooday leeyihiin waa u mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa mahad ka gaartaan leyna intaa kadib waxaan nahay dad oo islaam ah isku diin ah isku dadaal ah isku fikrad ah kurtii ilaahay idankiisa qaanad ku wada jiro kitaabka ilaahay dadkuna waata la yidhi qofku islaamka dinkiisa hadduu xanuunsado ninkana ma la xanuunsan dadku waa dad saasa dheeri waxaa ah mas-uuliyadda lasoo salaanto lasoo buuqato lasoo dhoweynayo wana ku mahadsan yihiin intaa kadib mar kasto sitimaankii ama bishiiba laba mar ama saddex mar annaga walaayaadkayna waa is ognahay sida badan oo badan oo badan waa is ognahay waa isbari weydiinaa waa iskoror weydiinaa waa is ognahay sida badan waa ku mahadsan yihiin annagu marka hadda deegaankan booco degmada booco aan joogno sagaal qeyr sidaad wax ula socoteenaan ula soconnay sidaad markaa aad loogu wargelideen ama aad loogu dhiirigelideen waa adigu soo dhaweyna waan ku mahadsan waan idiga filanaynay jazakallahu khayr marka waa idin soo dhaweynaa soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan oo kulanka soo xiraya ayaa la dardaarmay waxgaradka iyo odayaasha deegaanada bariga hiiraan أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية إلهي بمهد إسكاله سبحانه وتعالى إلهي نعم تربضا بالنوغلي وأن كوب كريم إنا نكون شكرنا الله سبحانه وتعالى نوحي كم يتهي حبينا لو أدنس لأن شكرنا ووحي إلهي النوغلي أن كم هد علينا waxaan helaynaa ziyaado iyo nicmadii hore aan haysanay oo noo daa'imto oo noo baaqi ah hadaan shukrin weyno oo ilaahay waxa uu noo galay oo tirada badan aan ku shukrin weyno waxaa imaanaysa alla wuxuu yidhi ina cadaabii la shadiid wax kalena inaadan helin wixii aad haysayna lagaa qaado shukriga marka waxyaabaha ilaahay lagu raaligeliyo waxyaabaha jannadiisa lagu kasbaday ka mid tahay bacda xamdulillahi subxaanahu watacaala ikhyaarta deegaanka booco waa idin mahadcelinayna jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum ujeeddada iyo kulanka laba qodob baa ugu muhiimsan qodobka koowaad waa qodob tambiih ah baraarujin ah oo aan rabo inaan naftayda iyo tiinaba aan u wada dhaho annagu waxaan nahay muslimiin ahlu laa ilaaha ila allah allah subxaanahu watacaala inaan addoommo u nahay baan ictiraafsannahay isagaa noo rabbi ah wax badanna waa uu naga rabaa oo nagu leeyahy mawduuca marka aan rabo inaan ku yara horumaro annaga iyo adinka waxaana mideeya oo walaalaha ku nahay iyo muslimiinta oo dhan waa risaalada nebigeenna ka timid oo ay curaddu u tahay kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah waxa dhaqankeenna uu yahay tacaamulkeenna noo dhexaynayo uu yahay kala dambayntayna ay tahay aan isla wada difaacanayno aan wada lahaanayno aan wada ilaashanayno horumarkeenna adduun iyo keenna aakhiraba uu ku jirana waa kutubkeenna qur-aanka ilaahay tawxiidkiisii iyo kelinimadiisii waxdaaniyadii allah tabaaraka wa tacaala inuu qofka xaqiijiyo dabagal iyo raacidna loo daayo oo loo dhartiro nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cidda lagu dayanayo la raacayo laga dhaqan dhiganayo wixii asagu ka dhaqan dhigan jiray wuxuu ka hari jiray laga harayo wuxuu dadka fari jiray la farayo yacni inuu noqdo nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam hawadaada yaysan kaa qaalib noqon naftaada yaysan kaa qaalib noqon ibliis yuusan kaa qaalib noqon dad suxbaho xun yaysan kaa qaalib noqon qabyaalad yaysan kaa qaalib noqon fulinimo intay ku gasho xaqa ha ka cararin xaqa ku soco wacbud rabbaka xataa yaatiya ilaa geerida ay kaaga timaada intaan dhexe ilaahay tabaaraka wa tacaala caabud marka waxaana la maraya marka adduunkan aniguba noo yaalaaba adduunkan dhan oo dhisanba maamulkiisa aniguba noo yaalaaba gardaranaha cidda inay qabato la rabo waa annaga laga gardaranaha cidda inuu hiilaysa la rabo waa annaga sharciga ilahay kitaabka ilahay cidda muxuu ku duulaysa inay kicelaysa cidda la rabaa waa annaga cidda kitaabka ilaahay ee sharciga ilaahay u hiilinaysa cidda la raba inay garab istaagto u hiilaysa waa annaga marka ahdaaf baa jirta gaayadan lagu gaaraayo ahdaafta marka naga noo taallo waxaa kow ka ah oo aan doonayno oo ninka maantay ee ka yimid maraykanka oo mujaahidka oo jooga booco ama hiiraan jooga ama soomaaliya jooga iyo ninka etoobiyaanka oo mujaahidka ah iyo midka soomaaliga oo mujaahidka ah iyo midka booca u dhasho mujaahidka ah dadkaas waxa ay maanta doonayaan waxa weeye oo la rabo in ilaahay hadhow loogu tago isagoo raalli ah iqaamatu diin illahi fi alard وإعادة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة كون كان دشي سلقت تاغو khaytu dunida ka istaagto kutubka ilaahay uu noqdo midka wax maamulaya kan lagu kala dambaynaya kan ummadda dastuurka wa ah kan lagu kala edab qaadanayo kan qofka dil mudan lagu dilayo qofka xurmo iyo wanaag mudan lagu xurmaynayo qofka in la duleeyo mudan waxa duleynaya kutubka qur-aanka inuu noqdo iqaamatu diin illaahi fi lardi dhulka in lagu oogo dulmiga in la qabto yahuud in la qabto maraykan in la qabto etoobiya in la qabto murtadiin in la qabto fusaqa in la qabto tuugo in la qabto akhlaaq islaami ah koonkan in lagu soo celiyo dariiqi nebi maxamed ummaddan in lagu soo celiyo wa icaadati khilaafati alislaamiya calaa minhaaji nubuwa dowladda nebi maxamed dowlad dariiqeeda ku taagan koonkan inay kusoo noqoto sharcigeeda uu kutubka qur-aanka yahay sunnada nebigeenna tahay da'bigeeda dhaqankeeda dhaqanka nebi maxamed uu yahay askarteeda askarta nebi maxamed tahay waxbarashooda waxbarashada nebi maxamed tahay waa kan annagana laga rabaa waa waxa aan ku rabno ilaahay inaan ugu tagno hadhow asaga oo raalli naga oo noo xanaaqsanayn qodobka labaad ikhyaari oo aan rabno in eh, aan ku wada noolaano oo aan ku wada jirno adinkoo raalli ah intaan markaad isku daydo oo khilaafadii islaamiga ahayd soo celinteeda iyo koonkan inuu kitaabka alla ka shaqeeya qorshaheeda aad gasho dhaqdhaqaaqeen aad samayso ma gaala ma ogolo oo duqa ibliis ah ee askartiisii ma ogolo oo yahuudi ma ogolo oo ethoobia ma ogolo oo kenya ma ogolo oo murtad iyo xasan ma ogolo oo wax walba ma ogolo waa in la iska celiya marka meeqa halgan noo jirta hadda ya adag labaatan kilomitr meelaha qaar toban iyo sideed bay noo jirta atasadi lilghazwi sahyi usaliibi alcaalamiyi atasadi waa in laga hortago waa lagugu soo maxaa halgan nimankaan keen abkood iyo adogood ma halgan yaqaana halgan waxaa keenay waxay og yihiin oy gaaladu fahamsan yihiin wax qof muslim ah sheeganaya oo ama booca ku nool ama meel heblaayo ku nool wax uusan fahmin bay waxay og yihiin gaalada waxay og yihiin gaalada nimanka maanta dhaqdhaqaaqaya oo socdo dantooda inay tahay iqaamatu diin illaahi fi lardi wa icaadati alkhilaafati alislaamiyati calaa minhaaji nubu qasadka inuu kan yahay bay og yihiin markaas soo duulay kulka adama u seexanaysaa marka atasadii lilghazwi sahyu saliibiya alcaalamiy waa in laga horta kulka lasi celiyo waad shahiidaysaa waa ku dilaayaan waad dilaysaa waad ka adkaanaysaa ma fahamto waad qaxaysaa waad gaajoonaysaa waa la isdhibaayaa waa lagu soconayaa adi maantaad baxaysaa anna berri baan baxaayaa ku kala imaanaayo ma fahamto ilaahay baa talada wato adi shaqo kuu taalla ma aha waa wadaynaa ujeeddadeennana waa inaan maraykan xurayno iyo baytulmaqdis iyo inay sideeda inaan yuhuud ka adkaanna annaga ujeeddadeenna annaga himadeenna waa inaan soo celinno koonkaan sida ilahay u rabay sideedaba koonkaa inaan ku soo celinno alla suu rabay subxaanahu ikhyaarey qodobka kale kala tag waxbaa lagu taraa kala tag kala tag waxba laguma taro waa in wada jiran wax lagu taraa micnaha markii qasadkaaga uu saan yahay waa inaad hesho mujtamac is haysta marka inshaa mujtamac muslim mutamaasik in la helo mujtamac wada jiro dadkii in la abaabulo leedahay reer hebel away warbalkaalaya wardeegaan heblaaya awa kaalaya wuxdo in la helo wuxdo waa midana ilaahay uu leeyahy wactasimuu bixablillahi jamiica walaa tafaraqu wada jir waa in la doono mujtamac marka is haysto oo odayadiisii culimadiisii gabdhihiisii dhallinyaradiisii waxgaradkiisii kale ganacsatadiisii is haysto oo dareemaayo hal doonis ah leh shucuur mas-uuliyadeed leh dantoodana ay tahay in ilaahay koonkan dhulkan ilaahay uu leeyahay koonkiisaan in lagu soo celiyo kitaabka alle cadowga ilaahay in la iska celiyo mujtamac in la sameeyo la abuuro waa midda keenayso oo xarka shalmujaahidiin u taagantood aragtee wax dadaalla baxaaya war aan wada jirno war kitaabka alle aan wada difaacno war qabyaalada iska daaya war reer hebel hebel ma lihin war xuduud ma lihin war waana wada dhalannay waa kana marka qodobka kale waxaa weeye waa in mujtamac la helo muslima ummadda waa in addooma u noqoto oo addooma looga dhigo rabbiga ayaga abuuro waa inaan maraykan addooma loo noqon maraykan addooma noqonayna ma etoobiyan addooma u noqonayna u noqon mayna ciddaan addoommada u noqonayna waa allah subxaanahu watacaala macna qodobka kale ikhyaari adinkoo raalli oo aad u mahadsan oo in laga shaqeeyo ay tahay waxaa weeye ummadda diintooda in la baro waa madad indhihiina ku aragteen ood aragteen waxa ay marayaan maanta mujaahidiinta madarasadaan fur markaskaan fur masaajidka warkaale soo gala sheekhaan fariiso orada kutub bilow akhri تعليم شرائع دينهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومد دينتود إن لبر oo waxaan adiga aad u dhimanayso oo aad difaacanayso aad rabto koonka inaad ku bedesho oo maraykan in la galabo looga yeesho looga adkaado la rabo faham inaad u yeelato faham faham inaad u yeelato diintaada barato qadarka yacni wax waxaa jira oo daruurada ay sheegaysa aan laga maarmi karin in diinteenna ummadda la fahamsiiyo waa midda loo taagan dowraan gelinaynaa laleeya kaalay soo fariis reer hebeloo soo fariista xagga dowraa laga soo baxay baa lagu leeyahy xagga waxbaa lala kulmay baa lagu leeyahy xagga sidaan macnaha ujeeddada waxaa weeye qofkan waxaan uu difaacanayo waa inuu fahamsan yahay waxaadan fahamsanin ma difaaci kartaa ya waxaadan waxaadan adiga fahamsanin ma difaaci kartid ikhyaari marka qodobka kale waxaa weeye war annaga marka macdanteenna waa la guranayaa baddeenna waa la guranayaa maalkeenna geelina waa la guranaya arigeenna waa la guranaya wax walba waa la guranaya dadkeenna xataa waa la guranaya ummadda waxaan in loo dhowro oo la celiyo dhirta xitaa dhirtaan dhowristeeda hadda xaggeen hore hoos fadhina annaga waxaas fadhina muxuu yihi waxaan hooska badanoo waasic intaan leeg oo aan hoos fadhina soo geed maaha alxamdu lilah ilaahay baa na siiyey haddaan gurna ka waran waxaan annagaa iskale waxaan ilaahay baa annaga na siistay fadliga ilaahay baan ku haysanaa waxa ilaahay baa ku siistay adiga khayraadkaaga ka mid yihiin webigan meesha qulqulay khayraadkaagu ka mid yahay malayga ku jira khayraadkaagu ka mid yahay arigii geela meesha soco khayraadkeenay ka mid yihiin dhulku waxa noogu jira khayraadkeenay ka mid yihiin badda khayraadkeenay ka mid tahay waa la guraya kulli waa la wada ciiddaa lagaa daldalaa ciid war dad la bilay la qaysanoo iska fadhi haddaadan rafanin oo aanan dadaalin haddaan dadaalna waa gaaraynaaye ikhyaarayna qodobka kale oo aan idinkugu imaanay oo fasadkeennu yahay waxaa weeye oo anaga ballan raggaan meesha fadhiya waa raggii dadaalka faraha badan sameeyey alislaamu yaclu walaa yucla calayh islaamka saa sarreeya naragama sarreeya annaga war annaga de fikir ahaanna aan u sarrayno ma fahamti aan ahaanna aan u sarrayno isciqaan ha jiro ikhyaarey inahaasaan rabay inaan naftayda tiinaba idhaahdo soo dhowaada waa mahadsan tihiin ilaahay kulligan khatmada hanoo wada hagaajiyo Ee, sanadii baan xilligeedii joognaaye roob bar iyo beerba u roon oo barwaaqa ah oo aan fasaad wadanin ilaahay hana siiyo gaalada allah ha jabiyo muslimiintana allah u gargaaro tawfiiq allah hana siiyo talada allah hanoo toosiyo talada allah hanoo toosiyo kuwa isjecel oo kitaabka ilaahay ku wada jiro allah inaga dhigo dadkeenna allah hanoo hanuuniyo wixii xumaan wadayaal ah oo ilaahay uu shar ugu talagalay iyo khayr laabannimo oo shaqiyiin ahna ilaahay tabaaraka watacaala ummadda dhibkooda dhinaca ka mariyo وانا جبايا ان شاء الله تعالى قوشنا الاسلام كاسكي لنا ادبا امهاتين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انت سنكون قبقبينيا وبالله التوفيق
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي